Shirka iskaashiga amniga oo u dhexeeya maamulada gobolka Doolo ee dowladdeegaanka Soomaalida iyo maamulka degmada Cabudwaaq ayaa lagu qabtay santarka Cilaanle ee dowladdeegaanka Soomaalida. Shirkan ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada Cabudwaaq iyo maamulka gobolka Doolo, mas-uuliyiin ka socda maamulka Galmudug iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha gobolka Doolo Cabdulaahi Deeq Bereed iyo gudoomiyaha degmada Cabudwaaq Muxidiin Aadan Weli ayaa sheegay ahmiyadda ay leedahay ilaalinta nabadda.
waxaa nooga qabsoomay kulan muhiim ah oo diiradda lagu saarayay dhinaca amniga kulanka waxaa noogu yimid mas-uuliyiin ka socotay degmada cabudwaaq gobolka galgaduud iyo maamul goboleedka galmudug oo hogaaminaya wasiirka xigeenka wasaaradda wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda ujeeddada kulankaas waxaan diiradda ku saarayna waxay ahayd adkeynta nabadgelyada ee dhinaca xadka inaan waxaweye ka wada hadalno runtii qodobo fara badan baa lagu falanqeeyey oo muhiim u ah ama lafdhabar u ah dhinaca nabadgelyada gabagabadii waxaa ka soo baxay kulankii koow waxaa laaliyo wixii dambiile ah ee labada dhinac oo ka kala geysta in laisu celiyo dambiilayaasha oo laisu qabto oo kii dhanka ayaga dhib ka geysto xagga u cararaana ay soo qabtaan naguna wareejiyaan kii dambiilaha waxaa weeye dhinaca kale saas koo yeelna sidoo kale asagana in laga yeelo ganacsiga iyo shacabka isu soconaya iyagana amnigooda iyo isu socodkooda in la xaqiijiyo lagana wada shaqeeyo sidoo kale kulan saddexdii bilowda marna kulan noocan oo kale laysugu yimaado
kana shaqayna maadaama xuduud aad u dheer aan wada leenahay amniga waxyaabaha waxyeelaynaya ee labada dhinac ka dhici kara sidii amniga laysaga kaashan lahaa loo xoojin lahaa bulshada iyo ganacsigooda iyo isdhexmarkooda loogana hortegi lahaa fuladembiyeedyada insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inay guulshaas ee hadda ay noogu dhammaatay inay ku hirgeli doonto hadda ka bacdina aan rajaynayna dadku wixii hore ay qabeen wax ka fiican inay sii dareemi doonaan isdhexgalka bulshada nabadgelyada dhinac walba uu kobci doono bulshadana guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa meel kastay joogaan inay la shaqeeyaan maamulada kala duwan si badqabkooda looga shaqeeyo dhanka kale wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda dowlad-goboleedka galmudug cabdirasaaq maxamuud jaamac oo ka hadlay shirka maamulada gobolka doolo iyo maamulka degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud kaas oo lagu qabtay santarka cilaanle ee dowladdeegaanka soomaalida ayaa ugu baaqay bulshada halkaas degan xoojinta amniga iyo sidii bulshada labada gobol ay nabad iyo xasilooni ugu noolaan lahaayeen halkan maanta waxaan ooga qayb gala shir dowladda galmudug iyo dowladda deegaanka soomaalida etoobiya wafti ka yimid galmudug iyo wafti iyo martiqaad ay noo fidiyeen nabadgelyada looga wada hadlahayey iyo isdhexmarka bulshada si amnigoodu badqaba uu u shaqeeyo ganacsi badqaba wada shaqayn badqabta isugudub badqaba waana si fiican baana isula garannay in arrintaas laga wada shaqeeyo laamaha amnigu ka wada shaqeeyaan maamulada degmooyinku ka wada shaqeeyaan shirkan ayaa imaanaya xilli inta badan deegaanada dhaca dowladdeegaanka soomaalida itoobiya ay ka dhacaan dagaalo u dhexeeya beelo kasoo kala jeeda dowladdeegaanka iyo sidoo kale gobolka galgaduud